nagu sii adkeeyaan nagu dhiirigeliyaan nagu kor yeelaan dagaalkii khawaarijta nasiina ma jirto oo adduunye lagu nastay aakhira lagu nastaa marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida ee ka haray intii ku shahiiday dagaalkii khawaarijta lala galay haddana u taagan habeen iyo maalin deegaamadana ka dahiray inta dhimanna ka dahiri doona maanta waxaan ugu bishaaraynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidamadan aada u jeedo mudana madaxweyne waxa weeye waxay ka hufan yihiin waxyaabaha mukhaadaraadka la yidhaahdo waa ka hufan yihiin saa waxay tahay wax laydinku abaalmariyo marka hadda bacdamaa laysku darsoomay oo galmudug iyo ahlu sunna wa jamiica goboladii dhexe isku darsoomeen ay noqdeen hal dowlad goboleed ay noqdeen waxaan rajaynaynaa inaan awooddeennii xoojinno inaan tababarno ciidamo ciidamo kale xeradaan burbursanna aan dib u dhisno qalabkii ciidan u baahnaan aan keenno insha allah aan ka horeyno inta hartay shabaabka gobolkan aankaceeldheer ay ka mid tahay inaan ka horeyno insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan waa idinka iyo ciidamaha ciidamada kale oo jooga gobolka oo isku biiray oo nidaam fiican oo runtii lagu yaqaanay ciidankeenii soo celiyey